kulanti wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah weligaa ma maqasha koox kubadda cagta ah oo la yidhaahdo amaba lagu magacaabo naadiga awrta ruushka waxyaanantii ugu tiireenayaho adduunyada sida aan arkayaba ma aan isleeyahay adaa ugu sarreeye naadiyad u dheshaa dabadeed waxaa nidhi tiimka awrta ruushka ugu adag adduunyada ayuunbaan u dheelaa waxyaanantii ugu tiri tiimka awrta ruushkan ciyaaraha u dheeshaa adigkeeba maan maqal xageeba istadiya asaas ku leeyahay waxay maqli jirtay liverpool iyo barcelona iyo real waxaasay maqli jirtay bal naadigaasi awrta ruushka waxa uu yahay iyo weliba halka kooxdiisaasi ay ku dambayso iyo weliba sababta uu ku xushay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa silsilad suugaaneeddii maalmahan bay noo socotay arraweelo oo haweenkii ay haatan taagan yihiin inta cid guurti ah oo ragga kala gurta la helayo in silsiladdu ay xidhanto islamarkaana haweenka hoggaanka ay raggu ku hambaliyeeyaan hanfi iyo cadceed kulul ku harraadi maynee intaan loo hayn waayeel garta hubin yaqaanoo loo helaayo guurtida heesaha inoo xidha hoggaankiiyo xilkiinnana haweenkaa u baxayee hambaliyada ku soo dara
sidoo kale waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba kaabayga roor weligaba hay rabin riyaan kugula noole riyaan kugula noole
waa cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahre mooge oo iyaguna waraysigooduu halkii inooga sii socon doono barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa suugaan kala duwan oo ragga iyo dumarku ay isu tirinayaan kuwaasi oo si toosa ay isugu abbaarayaan amaba ay si dadban hawada isu marinayaan oo ay isku duur xulayaan haddaba casri walba waayihiisa ayuu wataaye caawana waxaan barnaamijka cawayska washington idinku hayaa wiil dhallinyara oo raba in uu gabadh barto oo qofba meel bay la martahay intuu koox kubadda cagta ah oo aan jinin samaystay kadibna ugu faanay inuu xataa kristiyaano ronaldo afar gool kaga soo bediyey weliba arrinka cajiibka ah ayaa ah magaca naadiga uu samaystay oo uu bixiyey naadiga awrta ruushka yaanan haddaba sheekadaydi ka diline bal aan soo dhoweeyo cabdilaahi farxaan cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe oo isagoo ku sugan degmada guriceel ee gobolka galgaduud barnaamijka caweyska washington lasoo xidhiidhay cabdixakiin maxamed shiro aad baad mahadsantahay saaxib waan ku dhowahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waan gartay dee dabcan nin abwaana ama alabuura oo dhalinyara tahay hadda halkeed ku sugan tahay eed barnaamijka caweyska kala soo xidhiidhaysa saaxib waxaan kala soo xiriirayaa deegaanada bartamaha soomaaliya gaar ahaan degmada guriceel ee gobolka galgaduud aan ku suganay hadda waan gartay waxaad joogtaa gobolkii galgaduud iyo guriceel waanu kusoo salaamaynaa guud ahaanba haddaan nahay barnaamijka caweyska washington iyo v o a ba dabcan cabdillaahi waxaad samaysaa jacbiro kala duwan oo madadaalo ah saad ii sheegtay oo inta badan aad bulshada ku madadaaliso dee dhalinyarada iyo marka la yidhaahdo fanka ama waxaa la yidhaahdo bootada ama noloshay soo maraan waxa weeyaan waa mid inta badan nolosha wehela ah oo aan la waayin haddaynu eegno haddaynu eegno maansada la yidhahdo maansada la yidhahdo awrta ruushka awrtaasi maxay ahayd awrta ruushka ruushkina ma awr bu waxay ahayd waxa weeyaan horta ruushka awrka baanan ogeyn laakiin waxa weeyaan gabar baan waad aragto dhalinyarada beryihii dambe waxay isku sheegayeen inay qurbajoog ahaayeen inay ciyaartooy yihiin haye marka anigoo sii xiganaya in inamadii lagu qabdo waxyaabahaas hablahay lagu soo jiito waan gartay baan baan isiri ciyaarto nin aada ugu fiicanna m miyora kala yaqaano kooxaha iyo ciyaartooyda ma kala yaqaano oo ciyaarahan isiri oo ciyaarahana ma daawatid aad iyo aad aad umaan aqaano waan is marmar baan daawadaa laakiin ma wada daawado haye marka waxaan isiri inantan ciyaartooy maxaa maxaad samaysaa baan isiri waxaan isiri magac ka soo qaado wadamada galbeedka marka waxaan idhi naadiga awrta ruushka naadiga awrta ruushka waa qiso aad macnaha markaasi waa qiso dhaba laakiinse waxaan ka sameeyey macnaha marka hore sheeka ahaan buu ubaxay wuxuu dibna gabay ahaan waxaan u saaray laxankii gabay ahaan waan gartay marka naadigan awrta ruushka waxaad usoo qaadatay koox ciyaartooy oo caan ahaan ood gabadhii u sheegaysaad u sharaxayso aad iyo aad waan gartay marka ujeeddada kugu dhalaysana waxa weeyaan inaad isu muujiso nin akhyaar oo wax badan kala garanaya oo ciyaarihii garanaya aad iyo aad nina aada u ciyaartooy waxaan waxaan siri oo oo kabuhu ka jiraan kaba kabuhu maalin kastoona naadiga beryahan u dheelin oo kabihi ka jiraan bismareeb oo gumaysto loo qaaday
oo lasoo hagaajinayo
haa waa lasoo hagaajinaya beryahan marka naadiga ma dheelin iga raalli ahaada baan ley maalin dhaweed baan afar iyo eber kooxaha horta lama buunbuuniyo naadiga inaga lama buunbuuniyo maalin dhaweed loda talyaaniga waxaan kaga badina afar iyo waxba markaasi liverpool baa laga sheegaya barcelona waan gartay gabadhaasaa gacan gashay maxay markaa odhanaysaa tixdii aad naadiga awrta ruushka cabdixakiino waxay leedahay afar wiig hortood baan inama aada u qurux badan uun raysla moodaan isku aragnay suuqoo aan ku yidha ayaanay imikana la joogiye gama isbaranaa waxay yinanti igu tiri inay yahu isbarashada aafaa u timiye waxaan ahay weydii dabadeed waxaan idhi waxaa tahay adduunyada inamada dhammaantood midda ugu wacane telefoonka ii sheeg telefoonka ii sheeg oo dee wax kale ma jiraane waxay yinanti igu tiri haye waxay inanti igu tiri inamada dhammaantood uma sheega teelkii adiguna maxaa tahay waxaan idhi ayaanay aga oo miyaada iba garan dabeed waxay inanti igu tiri maya maxaa tahay waxaan u sheegay ina ciyaartooy ah hoogalaayo oo kabtanka ka dheela waxaan idhi dabadeed waxaan idhi waxaan hay adduunyada ciyaartooyga ugu wacan loolarkii adkaa iyo koobkii adduunyada eitaa lii xiray koobkii kadha koobkii adduunyada sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo maxaa kaa quseeya ka dhacay magaalada margure caasimada faransiiska haye waa iska kabtane dabeed waxay inanti igu tiri inay yahu ciyaaraha aad baan u jecelahay inankii ronaldo lamana dheshiy abidja ronaldo weligaa masla dhesheen garoon masla gasheen dabcan oo shadda bay tihi christiano ronaldo garoon ma wada gasheen ha dabadeed waxaan idhi haye waxaan idhi ayaanay inankii ronaldona axaddii dhaweytaan isku aragnay romo kulana aad u adag baan isla dheemay galabkii isagoo ordayo kubadaadu jiito boorkana ku aaso afarta iyo sagaal kuna irilaha ka joogaan waatuu istaago waa tuu istaago argagaxay ronaldo afartan ka dheliyay ya igu dhaca ciyaarha bal cabdixakiinow yaa igu dhaca haddaan r ninkii ronaldo afar ka dheliyey waxa weeyaan ciidaba kaama daba hadli karta marka waa cagajugleyn caadi eh waxaad tihi ronaldo aad iyo aad ronaldo aad sheegaysaan haruulaha aad ku iyo dar aad haye haye daba waxay inantii ugu jiri doona saanta waxay istiri inankan waa ciyaartooy sax aduba ronaldo afar ka dheliyey iyo haye fakan bay istiri dabadeed wax waxay inantii ugu jiri inay yahu adduunyada sida aan arkayaba ma aan isleeyahay adaa ugu sarreeye naadiyad u dheshaa haye dabadeed waxaan idhi ha naadiyadu dheshaabay tiri dabadeed waxaan idhi tiimka urta ruushka ugu adag adduunyada ayuun baan u dheelaa waxay inantii ugu tiri tiimka urta ruushka ciyaaraha u dheeshaa abidkeeba maan maqal xageebuu istadiyaa saas ku leeyahay ee ba waxay maqli jirtay liverpool iyo barcelona iyo real waxaasay maqli jirtay dee halkaa macnaheeda waa darjiidhay mar haddii naadi aan jirin aad sheegtay haye aad iyo aad haye ma kuu qabatay daba- marka dabadeed waxaan idhi haye waxaan idhi ayaanay tiimka urta ruushka in tiimka urta ruushka ugu adag adduunyada ayuun baan u dheelaa markaan iyana igu tiri tiimka urta ruushka ciyaaraha u dheeshaa abidkeeba maan maqal xageebo stadia saas ku leeyahay waxaan idhi ayaanay tiimka urta ruushkan ciyaaraha u dheelaa one thousand eightki ninety eightki ayuun baa la aaso eega dalambiyad iyo agagaarka lababaar buu state ku leeyahay waa lababaar iyo bahashi waxay waxay udhexaysaa jabuuti waa xadka maraykanka iyo jabuuti haye haye
waxay isnaanta waxay tiri marka waa ninkaan lagama daba hadli kare bal adigu isku eego waxay tiri inay yahu adduunyada dadku way amaanaan balse seen waa alla adiga ay arkaye tufaale iga sii dabeedna inanti waan amaano waxaan idhi ayaanay aan ku yara ammaante ilkahaaga qurux bale isbeer baartis weeyo afar bay isku fuuleen indhahaaga eegmadu way kala afaaraan isteelkaaga socodkana sidii owra baarsaday aaranlay ku doojiyey ayuun baa la moodaa foolxumada ilishana kuma eegan karayo telefoonka ii sheeg waxay inanti igu tiri yarkii orta ruushka waa farsiira siiriyo telefoonku waa aidnayn kuwa ayaanu ha u sheegin inamada dad baa cabdixakiin u qoran doonaa waxa waxa weeyaan waa faalisa gmailkeedan idiin sheegi maayo ilaa wejiyi
intaanad kaa noo sheegin cabdilaahow n Aad iyo aad.
markaad leedahay n maxaan ku idhaahdaa n eh, ilkahaaguna afar bay isku fuuleen haddana indhahaaguna eber bay saas macnaha halkaa iyo laftarkeeda Mm.
waxaad dee inanta waad u qarisay bay ka dhigantay waxa nambarka kumay siiseen ba hadday fahantay waxaad ka sheegtay waa waa amaanta labada kun iyo maxaa kaa quseeya oo waaba tii ugu dambaysayba waa isla fahanteen A- aad iyo aad aad iyo aad inanta ambiil baan ugu qaadaynaa cabdilaahi intiinii dhegaystayaal la socotay barnaamijyadeennii cawayska washington ee toddobaadyadii hore waxay noo socotay silsilad suugaaneedii arraweelo oo ahayd suugaan aad u kulul oo dhex maraysa ragga iyo dumarka waxaanay haddii aan dib u milicsanno toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo muntaasa siciid cali ay garoowe ka soo dirtay maanse ay ugu magac dartay haafkeed hadda waa haafkeed haafkeed ma gaadhaan dumarkaad hafraysaan ragow aada huruuftaan marna aada bahiiftaan marna aada hallaysaan marna aada hodaysaan hogga aad ku tuurtaan waxay howl adduun iyo noloshiyo hayaankeed u horeen daraaddeed haddii laysu geeyo in kaleba ha joogtee hal iyo laba la qaatana haafkeed ma gaartaan haafkeed ma gaartaan waxaa intaasi xigayba dhegaystayaal aynu filaynayba waxa uu ahaa in raggu ay ka soo jawaabeen inay haafkeed gaadhaan iyo in kale balse xaaltaasi ma noqone waxaa silsiladda mar kale dib ugu soo laabatay leyla sagal cali faarax oo iyadu markii horeba silsiladda bilowday waxaanay magaalada hargeysa ka soo dirtay maanse ay ugu magac dartay hawli way dambaysaa taasi oo ay kaga jawaabayso qaar ka mid a maansooyinkii ay hore raggu u soo tiriyeen iyadoo tixdeedana ku soo afmeenaysa inta waayeel kala guro la helayo in heesaha la xidho islamarkaana hoggaanka ay haweenku qabanayaan ragguna ay ku soo hambalyeynayaan waxaana leyla sagal cali faarax ku bilowday hagihii silsiladiiyo waxa tahay habeeyaha hoygii washington iyo v o a halkeedii nooga soo haltabiyee hambalyaan ku leeyahay shirwacow salaan hano hablaha heesta tiriyaiyo inamada hal celiyow haybada iyo karaamaad huwantiin dhankaygae halkiinaad ku mudantiin haddaan hoos u gudagalo hilinkiiyo ujeedada hal abuuradaydow aniguna hoggaan degay ku hubsaday shaxdaydee haaneedaydinkuna suugaanta hodanka ah haddii loo adeegsado mawjad aan habboonayn way haybad guurtaa waanay howlo badataa dhibaduu abwaanada ku hawoogay eebbuhu haddaan hoga tusaaliya runta hagarbaxeediyo lagu hagin amuuraha hadur bay u dhurataa kaftan weeye heestuyo ninka mooday hurimaha halistiiyo waxyeelada laysjaray halbowlaha hal yar baan ku leeye hubso midhaha heellada hore waa ti loo yidhi halka geedku seegaa hurdadaad ku gocataa ereyada hadhaaga ah hubdaarada u meeldaya madashaa haweenkii halyeeyadu ku doodeen dhaliilaha halkooda horta loogu tegayaa nuwe u horeysaa xilqarsiimahaba sugin milil huursanaabaa laga rogay hagoogtoo hilayada la jarayaa hurgumaa la sarayaa raweelo hoyataye idinkaa ka howl badan halyeygii ku heesee hurimaha fasaxayow waxba maad hambaynine halyar baan ku leeyahay hawraartu waa kow weli haamamay tolin hubkii dabadda kama iman hablaha looma tababarin heensihii colaadoo hoobiyiina lama ridin raggii hoygii kama bixin haadda duurka lama gelin laysmana haleelina howle way dambaysaa hanaqaadka noloshana in haweenku kow yahay hadhow baydun sheegiye hanjabaada beeniyo humbubuulka daayo hala helo warkiinana heddu waa muwaartee haddii aan nafluhu go-in wakhtigoo hagaagiyo waa inoo guyaal hadhay ninka yidhi haweenow hay-adaha adduunkaa idinsoo habeeyo gacan haadiskoodaad hablayo ku socotaan horta ma aha baan idhi waxbaa kaa hagoogane hilmaamin garashada haddabyumugoodun layskama haraatiyo haybadayda sharaftiyo xuquuqdayda hodanka ah waa hadiyad mowluhu hibo nooga dhigayoo hadallada ilaahay ifaraan hirgeliyaa gaalna ima horkici karo halkaad libin ka leedahay saddex baan ka haystaa oo uma haraad qabo xaajiyow halkaad tidhi nimanbaa hoggaanka ah idinkumaba haysto waa hubaal adduunyada rabbi baa horjoogiyo haga nooga kiindhigay balse howlihiinnii ma u hagar baxdeen maya midka aan hugiisiyo maradiisa hanan karin hoggaan ma u qalmaa maya hasha uu ninkeedii ka urdaan u toosooo horar iyo waraabiyo wadeecada ka hooyoon haaneeday aniguye howlaha howl aad gabteen buu haweenkani xil qaadoo arraweela hanataye hubiyo gar qaadoo halkee kugu halkee halkee halkee kugu gadaafa ah maahmaah horaad tidhi hilba aan bir loo hayn iyo hadalka aan dow garowshiyo loo helin midna lagama haago murti lagama hoorshee waxa taa hareertaar ragga uu badhadur yahay badhna galay huluulaha haawadayga lagu cuno habeen uu mirqaamiyo qaadiro lahayb yahay badhna horar siyaasiya hantidii dadweynaha hanbatiraha kow yahay badhna heesta yurub iyo intay howga raaceen beri hore tahriibeen badhna ay habeenkii bilaawaha haliiliyo heebaani qaatee hilimada istaagee boorsada hablaha iyo moobilada la haadee tuugannimo u hagar baxay bal haddaba abwaanow ragga howlahoogii heer kaa maraayaan yay u hayn karaan talo xilka lagu halleeyana yaa haa ka odhan kara hadduu lumay laboodkii hunga yahay inta u badan ka hallaabay dowgii hilinkii milguu yiil waxba lagu hallayn karin dalna horumarkiisiiyo maatida ha wadin karin hagran mayna annaguye waanu howlgelaynaa imikiyo hadeertaba haddaydaan saxayn qalad maansadu hallaaqiyo hooto waran ku yuub tahay hadal kuu bannaan iyo hawraarta culus iyo maahmaahdu dow helin hoobaanta midhihiyo halxidhaalaheediyo murti lagama hoorshoo hanfi iyo cadceed kulul ku harraadi maynee intaan loo hayn waayeel garta hubin yaqaanoo loo helaayo guurtida heesaha inoo xidha hoggaankiiyo xilkiinnana haweenkaa u baxayee hambaliyada ku soo dara waa hagaaga dhegaystayaal leyla aad bay u mahadsan tahay waxa aynu sugnaaba waa in raggu ay soo hambaliyeeyaan iyo in ay weli hawshooda sii wataan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacano wanaagsan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi barnaamijka cawayska washington ay siiyeen fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba ah saare mooge dabcan waxaan gudbi doonaa cabdi jaamac qaboojiye hees waxaa jirta anigu markaan idhaahdo dhinacna aan aad uga helo dhinacna marka waxaan ku idhahdaa qosol iyo kaftan ingilisa eryadeeda ay ka mid yihiin weligaaba iga roor abidkaaba iga roor weligaaba hay rabin riyaan kugula noola heestaasi ka waran heestaa maxaan kaga warra heestaas waa cabdisalaam hareeri ayaa wuxuu yiri meeshan ka degaba waan sii qaataa ii geliya ii geliya dhahaa
kula daabtaa
marka heestaa waxaan qaaday xilli hore shirwaco waxaa iska leh nin la yidhaahdo cali god oo reer waxa weeye reer canada laxanku waa xasan aal samatar muusiga waxaa raaciyey maxamed karaama codkana codkuna odaygu ah odayga odaygan kula fadhiya odaygan laftarkiisa sigala kuma gartay waa la isugu tegey mar haddii karaamo iyo xasan aadan iyo la isugu wada tegey aadimiga rag iyo dumar ruux haddaad u jeceshahay inkastuu ku riiqo rafaad rabad iyo kubada hawl rubadaada rubadaada kama go naftuu racdadiisiyo rajo kama gabowde mar haddaan rafiiqay karaysanaynu qalbigii ku racay raaligeli leeyahay adkaaba iga roor weligaba hay rabin riyaan kugula noole
riyaan kugula noole ya salaam ya salaam
jeceshahay inkastuu ku riixo rafaad dabadiya ku balahaw rubadaada rubadaada kama goon naftuu racdadiisiyo rajo kama gadowde mar haddaan rafiiqay qaraysanaynu qalbigii ku racay
waxa ugu badan heestaa lagaa weydiiyey cabdow dabcan horta kolley waxaa soo baxay ereyga riyaan kugula nool dabcan saa tilmaantay hore aad u qaaday heesta dadweynuhuna waa ka soo filcelinayaan waxaa ugu badan lagaa weydiiyaa haddaana qaldan inta kolley ereygaasu noqonaya mise wax kale sidaa waxa weeye waxa weeye shuruucow waa eeg waa la arki jiray qof yidhaa waan ku jeclahay waa ku nacbahay laakiin heestani waa topic aan laga heysin weligeedba qof kuleh weligaaba iga tag iska tag haddaad doonayso anigu markaan seexdo waan kula noolahay marka totobigan laga heysinba marka abidkaabigaro weligaaba reebanriyaan kugala noole markaas waxbay wadeela joogtaa ama iska tag ama joogo hagaag aad iyo aad waa hagaag n haddaynu hore uga sii soconno n dabcan taasi waa heesii kelida ahaa ee ad gaarka u qaadaysay n caawa laydi kala reebi maayo mar haddaad lamaano wada soco tihiin heesaha talantaaligaynu badanaynaa n dabcan sugaantii hore ad iyagana qaarkood aad dib n maalmaha dambe aad usoo cusboonaysiisaan aad dib u qaadaan haddaan haddaana qaldanayn heesta qalanjo iyo xasi aada hore u qaadi jireen heestaas oo kale iyadana si kale odhan maayo boorka dib uga jabteen
hadhowbay oo dhan layna heesin laylama hadlin daburday qoobeyo isoorqa shaqa nashini meelan loo hubin oon horseed marin looma xaadisho way haweerinta qoobeyoy hakica shaqa yu habaabine
yaa salaam dhegaystayaal dhegaysta habboon heestaana
jacayka wakula habay laa ilaa ku noqon laa halkuguma dhaafin halistaan igoysialkaan igaga taale jacayka wakula habay laa ilaa ku noqon laa halkuguma dhaafin halistaan igoysialkaan igaga taale hawakeenta cashaqae halafsiga bakeenta ibashaqae nabar horayn hawakeenta cashaqae halafsiga bakeenta ibashaqae nabar horayn Yeah. Kalan lahayn hadhowbay hor layma heesin layluma hadlin duburday oobayoy soorashaqa
dabcan qaybo kale oo waraysigan ka mid a waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaanna barnaamijka cawayska washington intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijka mid lamida isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
dankayga waan kahanan lahaa haween roon ku noqon lahaa hawaa guur madiideen haddaan uga dhankaage haddaan hagar baxayse habeen keliya caashaabuye mahingalo hayee kuma fulaaye horta baro habeen keliya caashaabuye mahingalo hayee kuma fulaaye horta baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay hayb ku yeeshaan habsamanta guurkee ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay hayb ku yeeshaan habsamanta guurkee meelalooho oon horseedna looma haadsho way hawiiranta oobeyoy hakii caashaqa ayu habaabine meelalooho oon horseedna horseedna looma haadsho way hawiranta oobiyoy haki caashaqa yuhabaabine